sidee wadisabka ula isticmaali kartaa qofka isagoo aan ku ogeyn islamarkaana aad ula socon kartaa wax walba uu soo dhigo sawiraanta fiidiyoyada jaatiska iyo wax walba oo markaas uu dadkula sheekaysto muuqaalkan ayaan kugu tusayaa inta aanan kula wadaagin ablicathonka shaqadaas kuu qabanaya akoonka soo falowgaree adarska sheertay leegtaba u taabo waxaad imaanaysaa browserka moobeelkaaga halka googoleka waxaad ku qoraysaa ayaanla teg alaarta dhinaca ujeeda ayaa taabanaysaa ablicathanadan ayaa kuusoo bixi doona hoos ayaad u soconaysaa ablicathonkan ay ku qoran tahay markaas whatsapp family tracker ayaad dooranaysaa hoos ayaad u degaysaa halkan ayaad kala soo degaysaa ablicathonka kadibna waad isticmaalaysaa haddii aad u baahan tahay sida loo isticmaala fahmayso commentiga igula soo wadaag ama youtube-ka linkiga saaran kasoo daawo mahadsanid